Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Jubbaland ayaa xarigga ka jartay ceel biyood laga hirgeliyay deegaanka Maka oo ku yaalla waqooyiga magaalada Kismaayo. Munaasabadda xarigga looga jaray ceel biyoodka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socday wakaaladaha biyaha Jubbaland iyo odayaal. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Jubbaland Axmed Xuseen ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray mashruuca ceel biyoodka.
mashruucani haddaan ka warbixiyo waa mashaariic kala duwan oo deegaankan kala duwan ay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ka samaynayso ee, laguna xaqabtirayo baahida biyaha ee ka jira deegaankan iyuu qayb ka yahay waxaa naga caawiyey maalgeliyeyna hay-adda w f b oo markii ugu horreysay annaga ka wasaarad ahaan aan wada shaqaynayba oo mashruuc intan la eg aan wada wada wada- een, wada hirgelinay waa laba ceel oo laga qoday webiga jiinkiisa een, ah, laba kilomitir iyo xoogaa oo pipe ah baa lasoo dhigay solar ayaa la dhigay taangi ayaa dhinaca webiga laga sameeyey tuuladii ayaa sidaa biyaha loogu keenay Een, ah, halkan gadaasheeda waxaa ka muuqda taangigii iyo elevator taangiga ahaa waxaa kasii shisheeya marka pipe baa jira wuxuu tegayaa meel wata kios la dhaho oo dadku biyaha ay ka dhaansan karaan mashruucu marka qaybahaas ka kala duwan yahay Dhanka kale, wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan ceel biyoodka.
Een, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan eh, xadhig jarayno mashruucan biyogelinta loogu samaynayo deegaankan maanta aan taagannahay saad ogtihiinna biyuhu waa nolosha shayga ugu muhiimsan bilaaadmiga deegaankan deegaan ma noqdeen haddayna biyo jirin Eh, wuxuuna deegaankani maanta nasiib u heshay u helay inuu biyahaas eh, hadda wasiirku uu ka sheekeynayey mashruuca fulintiisa inay helaan inagoo kuwa badanoo hadda labaatan sano iyo ka badanba jira maanta inay biyo la'aan weli yihiin